waxaanu faallaynay caqabadaha iyo xaaladaha aynu wajahan soo wajaha ama soo wajahi doono qarankaba xag amni iyo xag difaac intaba alxamdulilah si mug leh oo waafiya baanu sila afgaranay ninka caare la yidhaahdo waa ogtihiin abaanduulihii guutada saddexaad ee ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan ee gobolka sanaag abaanduuliheedii buu buuxaa soo saa ma ogdin sabab kastaa ku dhacdee khilaaf yimi buu ciidankii uga goostay askar iyo maleeshiyaad qoyskiisanaa buu samaystay shirkii wadahadallada lagu heshiisanayay beelihii walaalaha halka xurgufta ka dhexaysay baa ayana ka dhicinac socday wadahadalladii iyo shirkii alxamdulilah way noo soo dhammaadeen wejigii labaad wuxuu ahaa hawsha caare iyo nimankii dhallinyaradii la cadhaysnayd wax kastay tabanayeenba in ka guddi ahaan ee guddigii qaranka ama dhexdhexaadinaysay shirkii daadihiinaysay ka socday elaf weyn iyo ka qaran ahaanba mas-uuliyiin dowlad ahaanba in la galoo bay ahayd wax kastaasaa marinay caray wuu guuray oo xuduudaheenna waa ka baxo puntland buu galay taliyihii abaanduulihii labaad ee hadda saad sheegteen oo isna aga gutadaa saddexaad waa ka daba tegey waa ku biiray ninay isku jilib yihiin oo jilib ahaan markaa jilib hoose ahaayeenbu ah waxaa sababay inuu ku biiro de isagaa uu diinaysaa telefonkiisa raadiya taliya mas-uul qaran buu ahaa mas-uul ciidan buu ahaa cidi caqabadkumahayn de isagaaba ciidamada maamulayey wax kastuu macnaha dareenkiisu ama uu dareemay ama uu tirsanayey anuu hadda su-aashaan maan weydiino wuu biiray iyadoo saas haddana waxaanu diyaaru nahay xalka ugu wanaagsan ee hawshaa lagu soo afjari karo ma aha wax aniga ciise kawasiir ahaan keliya dushayda saaran ma aha wax idinku bulshada ka hadlaysa waa wax ka qaran ahaan somalilan shacabkiisa meel kastuu joogo inay hawshaas naga soo afjaranto danta ugu jirtaa yar iyo weyn idinku kow ka tihiin inaynu ka wada shaqayno oo aynanu hawshaa macnaha wanaag mooye aynanu dhibaato kasii macnaha ku sii horin